hantiga iyo diinta islaamku waxa ay wada kubaaqayaan ilays iyo iftiin isku himilo ah aabbaha ummadda soomaaliyeed jaalasiyaad waxa uu shaaca ka qaaday sida amuurtaasi ay u kala qaran tahay oo ay u caddahay tobankii bishii janawari sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii hawliyaanti wadaag hadday tidhaahdo soomaaliya hays nabadgeliso ma diinta bay wax u dhimaystaa haddii ay tidhaahdo hawliyaanti wadaag soomaaliyu danteeda xooggeeda wax ku qabsato ma diinta ayay wax u dhimaysaa hadday hawliyaanti wadaag tidhaahdo soomaaliyay isdilin ee ha isnabadgeliso oo nabadgelyaha ku wada joogto ma diinta ilaahay bay wax u dhimaysaa haddii la yidhaahdo hawliyaanti wadaag ay tidhaahdo soomaalida dadku waa inuu sinaada oo ilaah baa wada abuurka dalkaanna waa wada leeyihiin ciiddiisa sinaan waa inuu ku wada jooga ma diintay wax u dhimaysaa haddii ay tidhaahdo hawliyahanti wadaag dadka xaq ha loo simo oo qof walba xuquuqda uu leeyahay ha la mariyo ma diintay wax u dhimaysaa war diinta ay sheegayaan diinta alla ka bixi waa tee diinta nebi maxamed iyo midda ilaahay waynu wada haysannaa waxa weeye tiirkeenni wey annaga haysannaa nin wakiil nooga ahuna ma jiro nin aan weydiisanaynaa ruqsadna ma jiro ilaahay baa nagu leh isagaanu la hortegaynaa ma rabno nin wakiil nooga ah dadka nagu inu noolaadaan doonaynaa inuu xaqalaan doonaynaa inuu hore u kacan doonaynaa gudnimo inuu ka baxaan doonaynaa calanku inuu inoo bigbig yidhaahdaa wax micno ay ku fadhida ma jirto haddii aynu ku baaba'no hoostiisa waa inaynu ku noolaanno calankeena hoos oo kor ugu kacna soomaaliyo mid ah soomaaliyo siman soomaaliyo cadaalad ku dhisan waxeedoo dhan ay cadaalad ku dhisan yihin oo xaq ku dhisan yihin oo qof qof xaqdii kale uusan jirin waxa weeye soomaaliyo kororsanaysa cilmigeeda kororsanaysa caafimaadkeeda kororsanaysa dhaqaalaheeda kororsanaysa ee sharafkeeda kororsanaysa ummad ahaanteeda iyo qiimaheeda aadamiga aad kororsanaysa oo hore u dhiganaysa wey